cudurka gaaska wuxuu ka mid yahay cudurrada laga qaado bakteriyada taasoo sababtay in bulshada qaar ay la xanuunsan yihiin dadka soomaaliyeed badankoodu waxa ay ku dhibaatoodaan cudurka gaaska wuxuuna ka mid yahay cudurrada caloosha ku dhaca kaasoo sabab u noqda in dadka qaar ay la xanuunsadaan gaaska doctores vaisa maxamed faarax waxay ka mid tahay maamulaha qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka saahid waxay idaacaddu waamuuga warbixisay waxyaabaha keena gaaska iyo sida ay bulshada uga hortegi karaan cudurkan waxyaabaha keena horta gaaska bacteria keenta caloosha ku dhalata laakiin waxyaabaha badan oo keenaa waxay kamid waxaa waaye soomaalida waa dad yacni aan ka faa'iideysan dalagyadooda iyo cuntadooda dalka wadadan isku rooneen soomaalida waa dad yacni mar walba hal cunse inay cunaan jecel ama qofka soomaaliga ama hilib hal hiliboo cunaa ama hal caanoo cabaa ama hal qudaartana ma cunaan sida koostada babayga cambaha mooska yacni waxa dalkeena ka baxo qudaar dalkeena ka baxdoo kale ma isticmaalaan marka qofka waxaa laga yaabaa soomaaliga asagoo jeebkiisa lacag ku jirto oo lacag haysto inuu subaxii oo dhan waxba uusan cunin xitaa subaxii markii aad soo kacda wax yar oo calooshaada celiso inaad yacni aada cunto calooshaada because waa makiinad jirka ku jirta caloosha waxshiida mar walbana inay waxshiida u baahan tahay hadday wax la-aan noqoto iyada aisiidka iyo wixii soo ridaysa isku gubaysa caloosha marka waxyaabaha sababaya waxay tahay inta badan dadka soomaalida ayagoon iska taxadirin calooshooda bacteria inay ku dhalato baahi badan inay yacni markay baahdaano qofkaasayta oo baahdo kaleeto haddana probleme u tahay waayo baahida waxay sababtaa qofkan in calooshiisa problem ku imaado gaas inuu ku imaado inuu tabardari noqdo marka ani waxaan kula talin lahaa taladaan siinaya waxay ahaan lahayd soomaalida meel walbay joogaan haddii ay dhageystaan codkayga cunto isku dheelitiran inay qaataan cuntada isku dheelitiran waxaa waaye hilibka ama kalluun haddii aa heli kartid ama digaag oo kale haddii aa heli kartid muxuu ahaa qudaarta cagaaran iyadoo kala saarnayn sida koostada cambaha mooska waxyaabahan qudaarta cagaaran laisku yiraahdo ee vegetableka ah muxuu ahaa waxaa kaleeto jirta carbon hydride-kan inay yareystaan oo waxyar ay qaataan qofka jirkiisa markaas wuxuu noqonaa qof isku dheelitiran oo isla eg aan kala weyneyn markaa arkaysid qofkan waa feero weyn yahay lagu leeyahay ama waa ballaaran yahay ama waa buuran yahay soomaalida balbalaarkii iyo buurnaantaas waxaa waxyaabaha sababaa waxay tahay qofka hal waqti cuntada qaata hadda aad qof buuran waa qof cuntadiisa aan isku dheeli tirnayn marka waxaa la rabaa in cuntadaadana aa isku dheelitirna isku dheeli tirnaato biyo cabkaagana oo farabato marka haddii biyo cabkaadana oo bato cuntadaadana ay dheeli tiran tahay ilaahay amarkiisa intaa ka ahayn insha allah waxaan rajaynaynaa in caafimaadkiina taamo ahaado si kastaba haatee dadka soomaaliyeed ayaa badankoodu waxay ku dhibaatoodaan cudurka gaaska wuxuuna ka mid yahay cudurrada caloosha ku dhaca kaas oo sabab u noqdaa in dadka qaar ay la xanuunsan yihiin gaaska balse waxa ay markaasi dhakhaatiirtu qaar ay ugu baaqeen in bulshadu intooda badan ay ku dadaalaan cabitaanka biyaha badan